inaan halkan idinka akrino iyo war-saxaafadeed ku saabsan aanu ku cadaynayno mawqifka iyaga majoritigii baarlamaanka ku fadhiyay baarlamaanka mawqifkooda inaan halkan ka cadayno ayaanu doonaynaa annagoo ah xildhibaanada baarlamaanka ee xukuumadda cabdiweli sheikh ka gudbiyey mooshinka ee boqol iyo afartanka xildhibaan iyo ku dhowaad soddon xildhibaan oo hadda taageeray kalsooni kala noqoshada xukuumadda annagoo ah boqol iyo toddobaatanka ah xildhibaan iyo in kale oo badan oo doonaysa inay mowqifkooda ku caddeeyaan marka codka codaynta ku caddeeyaan annagoo ah waxaanu u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed in dimuqraadiyaddii iyo hay-adihii dowladda ee soomaaliya kuwoodii ugu waaweynaa annagoo ka xun inay ishor istaageen soddon xildhibaan wax ku dhow oo hor istaagay dimuqraadiyaddii hay-adaha dowladda oo sidaad aragteen habaan waafaqsanayn dastuurka dalka iyo xeroosaadka golihii u hor istaagay shaqadiisa xildhibaanadaas tirada yar waxay galeen falal liddi ku ah hawlaha socodsiinta hawlaha baarlamaanka dembiyaday galeen waxaa ka mid a waxay jeexjeexeen diwaankii kooramka ayay ugu yaraan saddex jeer jeexjeexeen waxay guddoonka shacabka ka hor istaageen inuu jeeriyo golaha inuu nidaamkii iyo xeroosaadkii iyo sharcigii shaqeeyo ayay golaha ka hor istaageen waxaa guddoonku runtii gabay waajibaadkiisii sababtoo ah xildhibaanadaa sidaanu u sheegnay waxay galeen falal liddi ku ah dimuqraadiyadda nidaamka baarlamaanka sharafka iyo karaamada baarlamaanka soomaaliyeed oo huwan magacii shacab golo baarlamaan waxa u furan oo keliya waxa weeye dood iyo codayn xildhibaanadaa tirada yar waxay meel uga dhaceen sharafkii iyo karaamadii golaha shacabka ayay meel uga dhaceen waxay u gafeen sharafka ummadda soomaaliyeed guddoonka oo ay tahay inuu isagoo raacayo qodobka soddonaad qodobka soddon iyo sideedaad iyo qodobka siddeetan iyo shanaad wuxuu siinayaa tartiibaad uu ku joojin karo fal noocaas oo kale markuu baarlamaanka yimaado wuu samayn waayo guddoonku xildhibaanada boqol iyo toddobaatanka iyo ka badan ee taageersan kalsooni kala noqoshada xukuumadda waxay sameeyeen degenaan waxaanu samaynay inaannu sharciga ku dhaqanno annaka oo aanaanan sharciga gacanta ku qaadan oo soddonka xildhibaan u dayno guddoonka baarlamaanku inuu marsiiyo waajibaadka looga baahan yahay inuu fuliyo mudaneel annagoo ka xun wixii dhacay waxaanu ummadda soomaaliyeed ee aanu metelne naga sugaysay dowladnimada iyo waxqabadka iyo beesha caalamkeenna taageerta u sheegaynaa inaannu nahay majoritigii baarlamaanka ra-iisul wasaaraha kamaanu geyn mooshin oo keliya waxaa la gudbiyey tiro ku filan inuu inay kala noqoto kalsoonida ayaa la gudbiyey marka waxaanu ka codsanaynaa inay taageeraan beesha caalamkeena taageerta dimuqraadiyadda iyo hay-adaha dowladdu inay shaqeeyaan oo aan koox yar aanay qabsan waxay dhihi jireen qofkii institutionska ishor istaaga waa sboiler haddaanay iyagu dabada ka wadin waa inay sboileriska joojiyaan waa inay u sheegaan inay ku dhaqmaan sharciga markaa walaalayaal waxaanu ka xunnahay wixii dhacay waxaanu ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa inay annaga naga go-an tahay inaanu deganaan ku shaqayno inaanu sharciga iyo xeroosaadka iyo dastuurku wuxuu qaba ku shaqayno inaanu fikirka yaga dhiibanno haddiina laka raayana u hogaansano ayaanu ku shaqaynaynaa waxaan kusoo dhaweynaya xildhibaanada kale walaalaha iyo wixii ay ku dari karayaan inay ku daraan
bismi illaahi raxmaan raxiim warkii oo dhan waxaa dhameeyey xildhibaanadii shirka jaraa'idnoo akhrinayay keliya waxaan rabaa inaan warbadi u hadle waxaa weeye guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu loo hosgareeyey maanta awooddiisii iyo xilkii aan u doorannay oo u daayacay baarlamaankii oo laba boqol iyo afartan xildhibaan oo labaatan ka mid a ayay maaragtay ay samaynayeen rabsho samaynayaan ayuu intuu baarlamaankii waa xarin yahay xataa soo dhihna laba boqol iyo labaatan xildhibaan fadhisa uu ka dhaqaaqay kolley saxaafadda way joogtay waxaa weeyaan in la dhibaayey waan arkayna laakiin mikaaniyaad badan uu adeegsan karo ayaa jirtay oo ah in uu baarlamaanka amniga uu adeegsado qodobka soddon iyo siddeedaad farqadiisa koowaad ee xeer hoosaadkaa u bannaanaa midna ma uu samaynin weliba iyagoo u ducaynaya waad arkayseen markay soomaaliya ay toosa yidhaahdaan aamiina aamiina aamusow lahay taasna xal maa waxaa weeyaan waa hogaamin jilacsan hogaamin jilacsanna annagu wakhtigaan hadda lagu jiraa oo dalkayna oo burburkan aan ka soo baxayno ma aha waxaan u qaadan karno waxaan rabnaa hogaamin adag guddoomiyaha baarlamaanka hadduusan hogaamin adag dalka ku hogaaminayn ilaan wuxuu madax ka yahay hay-addii ugu sarraysay waxaan leenahay fadlan annagoo kuuna steexaynayno xilka isiiga deg intaayna xildhibaanada majoritiga aragti xun ayna kaa fahmin intaa waxaan rabaa guddoomiyaha baarlamaanka inaan idhaahdo saaxiibadayda maanta samaynaya rabshada wuxuu qofka xildhibaanka ku yahay waa dastuurkaas iyo iyo xeer hoosaadkiisa hala dhowro haddii aadna dhowraynin annaga weeyi badan aa noo bannaan oo aan ku codayn karno warqadaan ku codayn karaa qofka xeerhoosaadkaa ii bannaynaya inaan saddex nuuc lagu codayn karo kow cod qarsoodiya labo cod muxuu ahay gacantaaga saddex cod qoraal ah xeer hoosaadkay ku qoran tahay waadna haysiin haddii ayna ka waantoobin si dhabba waxaan ugu xalaalaynaynaa oo mididii lagu qalaya xakuumaddaas aan ugu dhigaynaa inaan qoraal aan samayno aan dhahno waa kanaa qoraalkayni iyo saxiixayni iyo iyo waxay aan ahayn magacayna yeerso waana u xaadiraynaa guddoomiyaha baarlamaanka sidaasowna ku waynayaa ra-iisul wasaaraha walow aniga aan hadda aaminsanahay inuu guud ahaanba uu loosgaray oo waayey kalsoonidii baarlamaanka boqol iyo afartan xildhibaan ayaa kalsoonida kala noqotay boqol iyo soddon iyo sagaalaana laga rabay sidaa awgeed iyadoo saxiixan guddoomiyihii baarlamaanka ahaaya annaga uma baahnin iska daba wareejin waxaan rabnay weygii saxdaha inaan marno haddii nagula qasbo qoraanaan ku gudbinaynaa istiqaalinuu kalsoonidii waayey ra-iisul wasaaraha waaba waaye waayo wasiir maanta caag garaacaya anigu kursi iigu sii fadhin ma ummad soomaaliyeedna mustaqbalkeeda ku aamini ma wasiiradii hal bil oo kaamila ma ayna shirin wasiiradii qaar mooshinkaay nagula jiraan wasiiradii qaar waa kuwa seeriga afka ku hayso oo labaatanka xubnood ka midka kuma sii aamini karno masiirka dalkayna ra-iisul wasaarahan waxaan leeyahay ra-iisul wasaarow shaqo fiicanaad soo qabatay hadda duruuf baa timid xilkaaga waad gudan wahaysii isiiga deg waadna mahadsantihiin asalaamu calaykum waxaa kaloo aad u sii foolxun in guddoonka baarlamaanka uu gabay hawshiisii oo ahayd inuu maareeyo baarlamaanka golaha shacabka siduu u shaqeeyo aad mooddo inuusan uusan uu marin habaabaayo uu heer maray xeerhoosaadkii oo u saamaxayo in qofkii qas ka dhex sameeya baarlamaanka in bannaanka la istaajin karo iyadoo la adeegsanayo amniga qaranka intaasoo dhan waxaa waaye ceeb weyn oo soo gaartay waaye guddoonka waxaan rajaynaynaa inay ka fiirsadaan guddoonta howshaas ay wadaan tan kale oo ummadda soomaaliya in ogaada loo baahan yaha waxaa waaye arrintan waxaa faraha kula jiro ajnabiga kula jiro faraha waxaa kula jiro nicholas kay iyo dad kaloo ajnabi ah aniga waxaan ku jiray laakiin waxaa moodaa xildhibaanadan yar inay isku halaynayaan awoodda nicholas kay iyo ajnabi inay isku halaynayaan baarlamaanka intaan anaga ku jirna aniga iyo maareeye iyo xildhibaanada inta joogtaan ku jirnana marna ka ogolaan mayno faragelin nicholas kay iyo ajnabi inay soo faxignaan waxaan ku kala baxaynaa sharciga noo yaallo iyo xeer hoosaadkan ku kala baxaynaa